جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiya weerar lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ugu yaraan shan iyo labaatan askari oo isugu jirtay kufaarta iyo murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro kala duwan oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga dowladda saliibiyadda ee kenya diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac ka geystay gobolka amxaarada ah ee waqooyiga dalka itoobiya munaasabad lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka dhariyow ee wilaayada islaamiga hiiraan ururka o n l f ayaa sheegay in dib u eegis uu ku sameynayo heshiiskii sannado ka hor uu la galay dowladda xabashida itoobiya wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo golaha nuqabada wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ka hirgelisay deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى
andalus bodcast waa barnaamij toddobaadle ah oo aad ku dhagaysan doontaan
wuxuu ku andacooday inaad uga baxdeen ballamo aad la gasheen maxaa arrinkaa ka jira نريد لراية التوحيد أن تبقى waa fadhiyo furan iyo falanqayn fariid ah oo aan ku soo gudbin doonno sooyaalkii laga soo gudbay iyo saadaasha mustaqbalka insha allah dadka wixii fikrad ay ku fur- furi kareen waa ku furfureen wixii dhaqaala siin kareen oo dhaqaala ku furfuri kareen waa ku furfureen furfur bay ka- bay adeegsadeen
waa taariikh laga run sheegayo iyo tagto ay ku warinayaan dadkii goobjoogga u ahaa markii axmed midoobe dhoobley ka baxay ee laga ceeriyey oo axmed midoobe soo raacay kenyaati dad baa berigaas axmed midoobe inuu gaal yahay u caddaa dadna axmed midoobe waa laga asluubaysanaya waa la fiirinayay inuu shaytaan yahay murtad yahay waa u caddaa
waa faaqidaad xaqiiqo ah waaqicuna uu maraka yahay
waxay dhahan aadansunna waxaa tidhahan badda dooni buu raacay dhaha baabuur buu qaatay oo berigu maray dhaha dayaarad tigir buu goostay oo wuu duulay dhaha saddexdaa miduu kaalay saddex bilood baa la baadhayay sirdoonkooda gaalada iyo kooda haddee waxay is- isla hayaan faani maayo fadliga allah iskale laakiin وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا من marna waa aqoon kororsi iyo astaan laga helayo khibrad iyo waayo aragnimo xeel dheer luqadda carin waa luqatu diin waa waxaa raa markii dadka luqadda la barayo in diintii lasoo dhexgeliyo qur-aankii axaadiistii kalaamkii salafka in lasoo dhexgeliyo marka haddaan kuu soo koobo فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة andalus bodkast waxaa toddobaad walba subaxa khamiista ah marka ay saacaddu tahay sagaalka e m subaxnimo ka dhagaysan doontaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus dhegaystayaasheenna dalka iyo dibaddana waxay andalus bodkast ka dhagaysan doonaan meel walba oo ay ka dhagaystaan boodkaastyada caalamiga ah halkaas oo ay naga heli doonaan insha allah نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن
waa subaxnimo khamiisa taariikhda hijrigana waa afar iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiya weerar lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya murtadiinta oo lagu jebiyey weerar ka dhacay ceeldheer saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijiri lix iyo tobanka oktoobar laba kun iyo afar iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaco ah weerar qorshaysan ku beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo cadowtooyo ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka gariile ee hoostaga degmada ceeldheer halkaas oo ay cadowga murtadiinta ah ku dhibaateynayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacayay dhulka daaqa ah ee ay xoolodhaqatadu ku nooshahay dagaal xooggan kadib allaah ayaa jebiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii markii hore ay ka soo duuleen waxaa inta aan xaqiijinay dagaalka lagu dilay toddoba iyo toban murtad kuwaas oo laba-iyo toban ka mid ah ay cadowga uga carareen goobta dagaalka halka dhaawucuna uu gaarayo kow iyo labaatan askari khasaaraha cadowga intaas waa uu ka badan karaa iyadoo xogtu ay weli tahay mid horudhaca mujaahidiinta ayaa sidoo kale allah fadligiis dagaalka ku soo qaniimaystay hub iyo rasaas cadowga uu ka cararay weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallo xiriir ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka fulinayeen deegaano dhaca bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhilif u ah ka wadeen colaado ashahadaladirnimo ah oo looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka allaah ayay mahad oo idil u sugnaatay guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta ah jab iyo guuldarrana dhexal siiyey cadowga islaamka iyo muslimiinta waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ee difaacaya diinta allaah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo uu allaah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ee allaah keliya u sugnaanayso allah waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ugu yaraan shan iyo labaatan askari oo isugu jirtay kufaar iyo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga dowladda saliibiyadda ee kenya wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toyshow maxamuud jasaaka allahu khayran walaalka abuu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subaxa khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiintu waxay xalila iyo saaka fuliyeen howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah howlgalladaasi oo ka kala dhacay wilaayaadka bakool baay hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe iyo gobolka mandheer ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya howlgadanaya allah fadligiisa dhimashadii dhaawac waxaa ku noqday in ka badan shan iyo labaatan isugu jirta kufaarta kenyaatiga kuwa xabashida ethoobiya iyo sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta dhanka bakool haddaynu ku hormarnay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaalo saf ballaarna ku qaadeen saldhigga iyo fariisimaha maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay dagaalkii xalli xudur ka dhacay waxaa lagu dilay hal murtad oo lagu magacaabi jiray maxamed sani waxaana lagu dhaawacay todoba murtad dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada bardaale dagaalkaasi waxaa allah fadligiisa lagu dhaawacay laba askari oo xabashida ethoobiya ah waxaana lagu gubay hal gaari oo uraal ah oo xiliga dagaalka dhex yeelay xerada askarta xabashida ethoobiya ee degmada bardaale sidoo kale baay ciidamada mujaahidiinta waxay saaka dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida ethoobiya ee degmada diinsoor sidoo kale baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen xerada murtadiinta ee mayafuulka ee magaalada baydhabo dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen fariisya maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin buundada weyn ee magaalada beledweyne waxaana qaraxaasi lala eegtay maleeshiyaad murtadiina oo xilligaasi goobta ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah kaasi oo lagu magacaabo cabdigashiin dhanka shabeelle dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay shalay howlgal qaraxa la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalayay duuleedka deegaanka qalimow ee shabeelle dhexe waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa faahfaahino dheeraada laga helayaa kamiin ciidamada mujaahidiintu sacdii lasoo dhaafay ay u dhigeen kolay ka tirsan kufaarta kenyaatiga kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheere ee dhulka ku hos jira gumaysiga saliibiyadda kenya kamiinkaasi allah fadligiisa waxaa lagu dilay oo ku baktiyey shan askari oo kufaarta kenyaatiga oo laba ay tahay sargaal ciidan iyo dhakhtar waxaa sidoo kale lagu dhaawacay toban askari oo isla kufaarta kenyaatiga iyadoona mujaahidiintu hub kala duwan ay kusoo qaniimaysteen kamiinkaas howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale gobolka mandheere ee bakhtiga dhaawacu ay ku noqdeen in ka badan shan iyo labaatan isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta waxay kusoo aadeysaa xili shalay ciidamada mujaahidiintu ay weerar culus ka fuliyeen duuleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona allah fadligiisa howlgalkaasi lagu dilay toban iyo todoba murtad oo laba iyo toban ka mid ay murtadiinta uga careen goobtii dagaalka uu ka dhacay halka lagu dhaawacay ko iyo labaatan askari waxayna howlgalladan allah fadligiisa muujinaya inuu sii kordhayo dhiigbaha xooggan ee ku soconaya cadowga allah ee isu soo bahaysta la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta diyaaradaha dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac ka geystay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abusheyba ugu yaraan lix qof oo shacab ah ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen intaa in ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano shalay gelinkii dambe ay ka geysteen magaalooyinka mota iyo dega mota ee gobolka amaxaarada dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay warbaahinta ku hadasha afka amaxaariga in duqeymuhu ay ka dhaceen goobo ay degan yihiin dad reyd ah taasoo dhilisay burbur weyn goobo waxbarasho ayaa sidoo kale lasoo warinayaa inay ka mid ahaayeen meelaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay burburiyeen duqeymahan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor sidan oo kale ay diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ay dad shacaba ku leysay deegaano hoostaga magaalada bahirdaar ee gobolka amaxaarada weli kama aysan hadlin dowladda etoobiya duqeymahan ka dhacay gobolka amaxaarada laakiin waxaa la rumaysan yahay in weerarada kooxaha hubaysan ee amaxaarada ay bilahan kordhiyeen ay sabab u tahay in dowladda etoobiya ay muddooyinkan dambe kor u qaado duqeymaha dhanka cirka ah oo ay ku beegsanayso deegaanada gobolka amaxaarada taasoo sababtay dhimashada dad badan oo shacab ah mahadsanid abusheyba munaasabad lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka dharyow ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan waa kan yaasir maxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين munaasabadani oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay laguna sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday madrasada alimaam caasim ee deegaanka dheryow ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda ka qalinjibisay madrasada alimaam caasim ee barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah
فإنا نشكر الله على إتاحة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب القرآن الكريم ممن تخرج من مدرسة عاصم لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية ولتحفيظ متون التجويد مثل التحفة والجزرية والتيسير ولتصحيح القرآن الكريم فحصلنا بحمد الله خلال عام ونصفه تحفيظ جميع القرآن الكريم ومتون التجويد وعن ظل غور عظم الحفظ يقظ وانظر عظم ظهر لفظ وهل واشواظ كظم ظلماء اغرض ظلم غفر انتظر ظما فرضن كيف جاء عز وعظين ظل النحل زغر في سواء macallim ibraahim maxamed nuur oo ah macalinka madrasada caasim ayaa ka warbixiyey taariikhda madrasada iyo jadwalka wax lagu barto
xafladda oo maanta la qabanaya madrasada caasim la dhahay kasoo qarajibiyeen dafcadii ugu horreysay ardadii oo shan arday ah haddii aan ka warbixiyo madrasada iyo nidaamkii wax uun loogu baranayo marka ugu horreyso madrasada nidaamkeedii oo barashada qur-aanka kariimka waxaa lagu baranayaa riwaayatu xafs an caasim nidaamaadka oo casharada ardayda u qaataan waxaa ka mid ahaa waqtiyaday soo galayaan labada iyo tobanka sac oo ugu horeysa subaxdii ilaa saddex sac ay joogaan haddana saddex sac oo kale quraaca loo sii fasaxa waxaa imaadaan haddana afar sac haddana marka casharadii axkaamu tajiidka waxay qaataan ilaahay xamdigiisii qur-aankii saas ay ku dhammeeyaan haddana duhurkiina bacda duhur sideed sac ay imaadaan ilaa haddana casarka laga gaaro casarkan jamaacadaas sii aadaan kabacdana waa soo laabtaan ilaa kow iyo toban sac xalaqada saas ay u qaadan jireen waxyaabaha kale meeshay ku barteen waxaa ka mid ah axkaamu tajwiidi sida tuxfaha ay xifdiyeen iyo jazaraha ay xifdiyeen jazariyaha iyo ataysiir fi axkaami tajwiidi iyo kutub kale oo tarbiyada tarbiyat alislaamiya almustawa athaani waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka dharyow oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey macalinka inuu dadaalkiisa halkaasi ka sii wado
xafladan quraxda badan ilaahaygeena soo waafaji ayaan mahad ballaaran u celinayaa bacdigeed macalinkii soo agaasimay ilmahan wax baray xafladan sidaan u dhigay dadkan hadda maaragtay ilmahan qur-aanka siday u akrinayeen qur-aankaas baray waxaan laba sano dhammeyn qur-aanka ay ku dhammeeyeen bacdallaahi halkan waxaan ugu mahad celinaa xafladan maanta ardayda oo shanta cunug ay ku qalin jibisay waxaa kaloo mahad celinaa macalinkii juhdigan bixiyey oo macalin ibraahim maxamed nuur oo ardaydan ku dadaalay oo soo dadaalay oo juhdigan soo bixiyey oo ku sabray asagoo diinta ilaahay ardayda baraayo kuna sabray kuna dadaalay ilaahayna ku guuleeyey madrasada alimaam caasim ayaa ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ee ku yaala wilaayada hiiraan kuwooda ugu tayada sarreeya ururka o n l f ayaa sheegay in dib u eegis uu ku sameynayo heshiiskii sannado ka hor uu la galay dowladda xabashida etoobiya ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya war-saxaafadeed qoraal ah oo ka soo baxay ururka o n l f oo uu ku saxiixnaa guddoomiyaha ururkaas cabdiraxmaan mahdi ayaa lagu sheegay in ururku uu dib u eegis ku samayn doono heshiiskii dhex maray iyaga iyo dowladda xabashida etoobiya war-saxaafadeedkan waxaa sidoo kale lagu xusay in ururku uu ka tashan doono marxaladda cusub ee uu galay gobolka geeska afrika anigoo adeegsanaya awoodda xeerka ururka uu ii siiyey ka guddoomiye ahaan waxaan guddiga golaha dhexe ee ururka ugu baaqayaa inay isugu yimaadaan shir aanan caadi ahayn taariikhda inta u dhexaysa lix iyo labaatanka ilaa toddobiyo labaatanka oktoobar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan kaasoo uu ajandihiisu noqonayo kow sidii go'aan looga gaari lahaa shirweynaha ururka laba in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii ururku uu la galay etoobiya kow iyo labaatankii oktoobar ee sannadkii laba kun siddeed iyo toban saddex in dib u eegis lagu sameeyo xaaladda etoobiya iyo midda guud ee gobolka geeska afrika iyo in wax la iska weydiiyo hannaanka istaraatiijiyadeed ee uu ururku qaadi doono waxaa sidaas lagu yidhi war-saxaafadeedka saacadihii lasoo dhaafay ka soo baxay ururka o n l f waxa uu warkan ku soo beegmayaa xilli dabayaaqadii bishii hore ee tegtay ee sebtembar uu taliyaha guud ee ciidanka etoobiya ururkan ku tilmaamay mid dhismihiisu ay ka dambeysa xukuumadda alqaahira waxayna o n l f xilligaas raaligelin ka dalabtay dowladda xabashida etoobiya mana jirta ilaa hadda wax jawaab celin ah oo ay bixisay xukuumadda adis ababa mahadsanid ilyas wejiga labaad xamlada irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool si toos ah ugu bilowday zuulinta waxyaabihii la mamnuucay intii ay socotay xamladii irshaad ulumah ilaa sabiili rashaad taasoo muddo bil ah ka socotay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada bakool ayaa ciidamo gaar ah oo qayb ka ah al-amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar u xilsaartay fulinta howlgalkaasi waxaana maalmihii lasoo dhaafay howlgalkaasi laga fuliyey deegaanada hoostaga degmada waajid ciidankii fulinayay howlgalkaasi ayaa goob fagaare ah oo ku yaala magaalada buurdhuxunle ku gubay waxyaabihii dhacay iyo gebi ahaan waxyaabihii la mamnuucay waxaana goobjoog ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoona soo dhoweeyey howlgalkaasi kana mahad celiyey raggii fulinayey geeka mayba roognana dafcidi lamaad oo e alamru bilmacruufi ti lahawadi lahagudgali wakhtigii hore lahaqaadadi sida macnaha mudabal e eelaam dareeri haddii nugaba iyin haddii ulmaudingata haddii walaayada iyin howlgalkii oo hadareeri dafcidi lamaad yahatan gudub ohayna khaasatan degmadan waajid muxaafada degmada waajid yaba ma in gudub ohayne arag ohayne waxyaabihii oo mamnuucaadkii oo laha aruuri magaaladii laha kubiy meelfagaare lisheeni oo la gubaaw yaa ilaahay subxaana watacaala yaana roojii ragii macnaha armoogase inqumi may balena jazaahumullahu khayran alena may kaleba ang mahadnagaane bahda andalus oo ilaamka e kaalantee yeena ku qaadati armoogase in yada gudagal oo maarne may buah muslimiinta meelbiyo roogaan warkaas geysida macnaha yeena ka talagale jazaahumullahu khayran alena may afjay ka hadlo hayna malaaga afkeysho ka hadlo hayna insha allah sisiin bogdin guri majar ilaa walgeysi macnaha xamladii haytiya dafadi koowaad sisiin bogdin iyo magaalayaalka liislageysi unhatama gobada aduu dhana naftayna qiibolay un kugaada korne kugaadani laan lakakedi malaraga ilaahay diin shirina sheegay mamnuucadkaanan isku sheekoyay dadka malkadiina mani tuulo ma jarta dabaadi hataa gurigaas bay lagal kor wal sheegay mana wala oo lin ogolaan islaamka reebi wal ilaahayna raalan kahayn umatun walan sheegay malka kadiina ugu dambeyn mid ka mid ah ganacsatada oo isna goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey sida uu u socday howlgalka iyo waxyaabihii la beegsanayey anoo ka hadalaw afka ganacsatada runtii goobtan wayba dareertay magaalada buurnxunle iyo nawaahija howlgala ku dareeray howlgalkaas oo ah xamladii oo badhan hakadigaay in la fuliya maana sida dharka cariiriga ahoo migalka qaadaw sida surwaalo jeeniska oo kale balaanta dharka jalbaabka iyada qaadaaso dharka khafiifka oo kale xataa dhar oo waxyaabo anshaahume ka sawrinyiino mayba bulshadana aan isku dareemane mayba wax dharaaleen aan isku dhexgeliyaw juhdiwiininka bi sida calamada oo kale iyo walsaase ka sawrinyin waxyaabihii balaantaiska idaayasi moobeeladii walilamada daawooyinkii adu waxyaabo kasta oo dhabaataba umutan ansheena faday oo taarigdiyo dhiidi iyo kumadahay maanaha runtii mayba ahasuun aragaani sanadaam le yahola ka fuliyaayan maanaha qofka madlinseeda maybaa lang walaashi inkooy hangalinkseeday salangalik nagaay kadibna maybaas anbaangna leeraay hooli maanaha guriga way fatashaay way filigaay marka eed eed aan kamahsantinga lena taasi ciidamada ayaa sidoo kale gaaray howlgalna ka fuliyey deegaanka ceelansaar iyo deegaanada hoostaga sida geliye welay ceel dhanaawe gumaro heshilow ceel dameer halka dhanka buurdhuxonlena howlgalka laga fuliyey deegaanada kale ah garasaaley aleemow goobato ceeljeedow sijo towsiile aarshaame buurcaddey warcaddey jiroon warcaddey macalin weyne tuulo dholon iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga ah degmada waajid mahadsanid cabdiqani kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo golaha nuqabada wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey golaha dhaqanka iyo wilaayada islaamiga ee gado oo ay barbar socotay dowro qaadatay muddo toddoba maalin ah ayna afhayeen ku doorteen ayaa ka dhacday deegaanka warguudada hoostaga degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado ugu horeyn wax halkaasi kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamed bashaaro ka mid ah culimaudiinka xilka iyo mas-uuliyadda aada haysaan kuga gutana allaha idinka dhigo waxaa lagaa rabaa marka inaad ummadiina anfacdid diinta ilaahayna anfacdid ood ummadda ilaahay subxaana wa tacaala ku anfacdid idan marka waxaan idin leeyahay ammaanadaasi kuwa fahma allaha idinka dhiga kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaalmeeyana allaha idinka dhiga towfiiqdana allah idin waafaji sawaabta allah idinku duwa golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo ayaa soo saaray bayaan ay ka midaysan yihiin kana koobnaa qodobo dhowr ah kow golahu waxay doorteen afhayeen ku hadla afka golaha labo goluhu waxay si buuxda u taageerayaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka hirgelay walaayaadka islaamka saddex goluhu waxay isla qaateen la dagaalanka gaalada iyo murjidiinta insha allah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo iyagoona sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka muslimiinta lanyar in lan wiin in fadhiga lagu staaga la suruma ilaahay kitaabkii la difca taasa meel kastay roonka buraarjaana unaynama in surugnaa ilaahay idin sheeg laku bilaabo sacadun bilaabo dagaala qaadana marka may golaha adde hortay fadhi inka baaqay walaalayaal ballan iyo axdi qaadni islaamka ballan iyo axdi ku qaadni mujaahidiinta ballan iyo axdi ku qaadni in ballanti un oofini diyaar ma yihiinyaa dhinac kastoo yeedalati un oofini diyaar ma yihiinyaa insha allahu walaalaha mujaahidiinta maylana macagiinga inaasin garab surugna unin intii saacadun ku bilaawatay inku horraytiba ma ilaahayna ku ballan qaadnay waan siinka garab teegagnaa waxaan u baaqaynaa wiilasha yaryarka ee soomaaliyeed fikirka khaldan la siiyey ee gaalada garab taagan ee maxaan ku dhaha murtidiinta ee nala dhashay kuwa waan u yeedhaynaa fursad bay haystaan waan u yeedhaynaa soobtaa ibaan leenahay islaamka u imaada haddaad yeeli weydaan waa kama dambaysi waxaan ka fiirsanayna magaalo waa isku wada qarxinayna dhammaan waa dagaalkii ugu dambeeya baan gelinaa waan ka bixinaynaa gobolka gado gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa isagana ka hadlay munaasabada kulankan marka waa kulan qiimo badan weeye wixii ka soo baxayna oo bayaanka ahaana dhammaan waa taageersana saddex iyo tobanka qodob oo meeshaas afhayeenku uu akhriyey wax asaga jeebkiisa uu kala yimid ma aha wax ragka ay meel kale ka keentayna ma ahan golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka gedo yaa maaragtay yaa bayaankaasi uu ka soo baxa ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abwaanas isagoona halkaasi ka jeediyey daardaarano kala duwan haddii aan sheeganay ama waxaa waye hub aan garwaaxaysanay ama aanu qaadanay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala inaan dufaacno cadowgan horarka ee soo duulay inaan ku sabarno wiilasha mujaahidiinta waxaa weeyaan saaxada hore ku sugan inaan dufaaca la galno annagoo odayaal ah oo waxaa weeyaan garkeenna maanta cirro ay saaran tahay inayna arkaan raggii mujaahidiinta ahay oo cadowga horarka hor taagnaa annagoo garabkooda taagan inayna arkaan kulankan ayaa qayb ka ah kulamada ay wilaayada islaamiga gedo ay la yeelanayso beelaha dega wilaayada kaasoo looga arrinsanayo garab istaagga shareecada islaamka iyo la dagaalanka gaalada mahadsanid cazam ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa madraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ka hergelisay deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya xaflad lagu daahfurayay madaraso cusub oo ay wax ku baran doonaan haweenka ayaa laga furay deegaanka garbaweyn munaasabadan lagu daahfurayay madarasada haweenka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud odayaal waxgarad dhallinyaro macallimiin iyo haween madarasatu samaya bintu khayaad ayaa waxaa deegaanka garbaweyn ka hirgeliyey wilaayada islaamiga ee galgaduud si ay haweenka muslimaadka wax uga bartaan madarasada sumaya ee deegaanka garbaweyn ganacsatada iyo dhallinyarada deegaanka ayaa dhiiro geliyey gabdhaha muslimaadka ee madarasada sumaya waxaa loogu magac daray qoyska iyadoo la dhibaateynayo rasuulka uu soo maray ee uu kula dardaarmay samir sbiro iyo aala yaasir qoyska uu yidhi hooyadood ayaa loogu magac daray waxaa loo baahan yahay marka samir dheer inay dumarku adeegsadaan maraaxil badan ayay mari doontaa qofba siyay ku noqon doontaa laakiin haddii lagu samro lagu adkaado aakhir waa laga guulgaarayaa haddii hooyadii dirsi diina ay qaado canugii dirsi diina uu soo qaado aabbihi uu soo qaado xaafadda layskugu tago gurigaa wuxuu noqonayaa guri nuurka diinka uu ka muuqdo dhammaanna bii-ada dhan sidaa ayay diinku ku wada gaari doonaa dadaal dheeriya ha la muujiyo insha allahu waxaan u mahad celinaynaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay markaskan dhismihiisa iyo furitaankiisa jazaahu allahu khayran marka waxaan kula dardaarmayaa gabdhaha deegaankan inay waxbartaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba waxay anfacayaan markay waxbartaan waxaa dhacday waagii hore waayihii hore waxaa la dhahay wiila goosgoos noqda markaasuu dugsigii ka jaray habartii adoogana hooyadaa beer jilacsan adooguu ka dhuudhuuntay suu udhudhuumanay u dhuudhuumanayo galabtii yimid maqhribadii war xagaa ku soo daahday dha markaasuu wuxuu dhaha hooyo maanta dhan dugsiga macallinkii nagu kadeeday muxuu ku sameeyey war maanta dhammaaniyo subac sida loo wadaan ku daalna haye ama inta kasoo bilowna hooy maqribka markaa marinaya tasaa'iluna keenna ama ilaa iyo tasaa'iluna ninkii bergadhan kuwa dugsiba ma tegin maxaa marka ama iyo tasaa'iluna xays waaba isku xigaan haddii cilmi leedama neefaa laga dila lahay cilmi ha la yeesho yaa camuya tasaa'iluuna xooleen kaga cunin haweenka ayaa dhankooda soo dhoweeyey furitaanka madarasada deegaanka looga furay macalimiinteenna iyo walaalaheenna qaaliga insha allah oo waxbarashadaa noogu talagalay inaan juhdi iyo dadaal ku bixinno annagoo gabdhaha garbaweyn jooga ah ilaahay baa ku mahadsan waana u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa markiskeenna insha allah walaalahaygana insha allah inay juhdi iyo dadaal badan ku bixiyaanaan rajaynaynaa insha allah xaflad maantana wal furaya markiska sumaya allah subxaana watacaala nimcadiisa ayay ka mid tahay inaan ku shukrin ayaa nagula baahan yahay marka waxaan leenahay walaalaheenna isku soo dibiriday oo kasoo shaqeeya arrintan waxaan leenahay allahna ajirkiina ha barakeeya ha badiya ayna leeyahay macalimiinna loo soo diyaariyey waxaana leeyahay keliya kaaleya waxbarta ayay taagantaa marka waxaan leeyahay nafteeda iyo naftiina walaalahii muslimiinta waxaan kula dardaarmaya inaan wax baranno allah subxaana watacaalaana kitaabkiisa aanu istaagno barashadiisa aanu istaagno una kalaano habeen iyo maalin sidaana waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda annagoo saan si ka bedelina intaan in ka badan inay kasoo qayb galaan annagoo waxa aan baranay kusoo bandhigayno dhulka cadowga gabdhaha jooga heer waxay taagan yihiin iskadaa inay wax bartaan xataa xijaabkooda lagala dagaalamayo oo ay laleeyahay isqaawiye oo ay taraaxad suuqa la marayaan annaga inaan maanta xijaabkeena qaadano indha shareerkeena aan xirino haddana aan wax goobaha waxbarashada aan u kalahno wallaahi wax kale kuma imaanin allah sabab wuxuu uga dhiga walaalaheena mujaahidiinta oo dhiigooda habeen iyo maalin daadinaya maktabka dacwada ayaa dardargeliyey waxbarashada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee galgaduud aad buu u mahadsan yahay cabdiraxiin warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus kulanto dambe ayaan obolana insha allah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu